qaar ka mid ah beeraleyda degmada baran ee gobolka sanaag ayaa waxaa soo food saartay xaalad biyo yari taasoo sababtay inay markaasi dalagyadii ay beeran jireen ay ka qalalaan beeraleyda maadaama degmada aysan lahayn wax ceelbiyood ah oo markaasi biyaha laga cabo biyola-aantan markaasi ka jirta gobolka ayaa saameyn markaasi ku yeelatay beeraleyda qaar ka mid ah beeraleyda oo warbaahinta la hadlay ayaa codsaday in loo dhiso ceelbiyood ay markaasi iyaga iyo sidoo kale beerahoodaba ka faa'iidaystaan dhirtaas dadku ku tabceen oo muxuu ahaa dhulkooda ay aamineen oo ay geliyeen tacab badan oo aada u tiro badan maanta waxay taagan tahay heer inay dadkii ay ka laalaabtaan tuubooyinkii oo ay muxuu ahaa iskaga tagaan haddeer beerta aanu dhex taagannahay waa beer shaqaale ma joogo cid dhex joogtaa ma jirto biyola-aan baa looga tegay mooralja baa ku dhacay ciddii muxuu ahaa beeratan lahayd oo muxuu ahaa kusoo tacabtay oo tacabka aad arkaysaan uu ka muuqdo oo dhirta ah dalag hoosena hadalkiisa badaa indhihiinaana inii makhraatiya marka halkan waxaan kala hadlaynaa wasaaradda beeraha wasiirka beeraha cusub ee hadda loo doortay wasaaradda beeraha waxaanu leenahay si deg dega cabashayada ha looga soo jawaabo wasiirkana waxaanu leenahay muxuu ahaa si deg dega adiga hadda farintaa beeraha ay kugu socotaa waa inaad noo soo jawaabtaa biyola-aan aada u baahsan arintaas si deg dega waxaan uga codsananaa dowladda iyo wasaaraddaba inay ka soo jawaabaan halkana farriin waxaan uga direynaa iyagana wakaaladda biyaha oo iyagana aanu leenahay arinta tan muxuu ahaa si aad iyo aad ah looga soo jawaabo dadku aad bay muxuu ahaa beeruhu ay biyola-aan uga jirtaa de waa aragtaan xaaladda ka taagan biyola-aan beero iyo bulshaba annagu hadda waxaanu qayladhaan ugu diraynaa wakaaladda biyaha wasiirka beeraha inaannu helo ceel riig ah oo bulshada iyo beerahaba baahi tira dee haddii hal riigi uu ka jiro maanta bulshada iyo beeruhuba intuba way ka wada faa'iidaysan lahayn maamulka degmada iyo kan gobolka sanaag dowladda puntland waxaan leenahay xaalad adag baa halkan ka jirta oo biyola-aaneed durufo badan baa ku gadaaman beeraha laakiinse hadda xaaladda ugu adag oo waxa weeyaan sirioska ah oo amarjansiga u baahan waa xaaladda biyaha deegaankan waxaa ka jira boqol iyo konton beero gaadhaya beertan haddeer waxaa ku yaalla ilaa afar boqol oo geed oo geedweyna baa ku yaalla durufo jira oo abaaraha ay keeneen biyihii way ka dowreen oo hoos bay uga dhaceen intaa ka badanna dadkii way awoodi waayeen inay la soo baxanin marka waxaan baaqan u diraynaa oo ay qaydhaantan ku saabsan tahay oo xaaladdu noogu adag tahay xaaladda biyaha oo ay noqotay in tuubooyinkiiba beerihii laga laabtay soo jiray oo boqolaalka geed oo geedweyntaa lagu soo tabcay ay ku yaaleen oo dalagii hoose isaga horeba looga guuray waxa weeyaan waxaanu leenahay baaqaas baanu daraynaa aan rabnaa in laga soo jawaabo waxaa la marayaa beertu haddii bishii hal mar la waraabiyo aanay wakhti kaleeto aan fursad u heli karin oo beerihii hal ceel ama wuxuun ay wadaagayaan in habeenkii la waraabinayo oo mataqaanaa biyihii aada gabaabs u galeen